bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsantahay guddoomiye soo dhoweynta aad baan ugu mahadnaqayaa shacbiga iyo dowladda iyo golayaasha dowladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dadka dadweynaha reer garoowe soo dhaweyntiina iyo marxabeyntiina mar walba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya boqol kiiba boqol waa mahadsantihin waa la socotaan oo anigu waxaan ku maqnaa laba usbuuc safarka u sheegay guddoomiyuhu oan kusoo maray dalka chinaha iyo laba jeer oo si socod soo socdo dowladda dowladda ethoobia aan soo maray kabacdina nairobi caasimadda dalka kenya ayaan ku dambeeyay o aan saaka kasoo baxnay runtii warbi waxay ahayd safar shaqo oo aada u dhib badan oo socod ah oo miitina iyo maaragtay ah shaqo haddaan ka warbixiyo safarka china ujeedadan utagnay waxay ahayd arrin maalgashi dalkayagan wuxuu u baahan yahay isbedel isbedelkana dee anagu meel kasta oon ka heli karo maalgashi khayraadkayaga waxsoo saarkayaga shaqo abuuris loo sameeyo dadkayaga inaanu meel walba u tagno una raadino ayay ahayd ujeedada weyn aan u tagnay runtiina dhowr gobol ayaan tagnay aad baan lagu soo dhaweeyey waxaan rajaynayaa wax wanaagsan runtii oo deg degay inay uga soo baxaan dalka iyo dadka puntland ujeedadiina an wax kalo aan kaleynahay ma jirta waxa weeye dalkan isbedel inu ku yimaadaan rabnaa waxaan maanta ka hadlaynaa dadka yagii waxay u dhimanayaan biyo la-aan laba kun iyo lix iyo toban adduunka aan joogno in maanta la yihahdo duunyadaygi iyo dadka yagii biyo la-aan bay u dhimanayaan waa nasiib darra wey wax wanaagsan oo runtii la sheegi kara maaha marka waan u baahannahay marka in laga fakero dabcan abaarta ilaahay baa keenay sida gudoomiya shee saan ka rajeynayna inu naga saaro lakiin haddana dadaal baana laka rabaa annaga dadaal ah dhowrista deegaankayada dagaal ah dadkayaga inaanu celal uqadno oo biyo u samayno oo dadku almeno ay biyo helaan waktiga maanta la jooga saan sheegay laba kun iyo lix iyo toban biyo la-aan baa dadku u dhimanayaan yani adduunka dee mararka qaarkood waa lagula yaabaya runtii marka wixii dadaal arrintaa ku saabsan inaanaan aanan yaraysan halkaan waxaan rabaa inaan kaga dhawaaqo mashruuc ah aanu rabno inaanu bilowno oona nidhaahno hal riig hal dudo macnaheed waxaa weeye cid kasta oo reer puntland meesha doonta ha joogtee waxaan ka rabnaa hal riig baanu ka rabnaa sababto waxaa weeye waxaa igu maqaala hadda waxa wey waxaan umalanaya hadda ceelasha puntland hadda ka jiraahay waa ilaa laba boqol iyo afartan sida la ii sheegay waxaana puntland u baahantahay in ka badan kun ceel si dadkeedu ay biyo loogaha qabtiro oo helaan marka in wakti badan arrinta aan gelino hadda ka horna waan ka hadlay muhiimadayadu waxaa weeye dhulka in la helo biyo iyo jid jid iyo biyo waxa bini aadamku u baahan yahay weeye marka arrintaa iyadaahi waxay kamid ahayd waxyaabihii runtii aan dowladda dadka china markaan utagna aan kala hadlaynay in isbedel dhankaasi uu yimaado sababto waxa weeye abaartu beritana waa imaanaysaa shilina waa jirtay welina waa jiri doontaa laakiin waxaa loo baahanya mar walbaaba in nolosha dadka dhibta loo khafiifiyo oo aanu isbedelka muujin arrinta iyadaa kabacdina dabcan maraykanyagu etoobiya ahaa arrimaha nabadgelyada un baanu kala hadlayna mar walba dowladda etoobiya iyo la dagaalanka argagixisada iyo sidaanu soo kaashan lahayn kabacdina waxaanu tagnay nairobi runtii nairobi intaanu joognay muddo ma aanan tegin anugu madaxweyne ahaan waana meesha runtii arrimaha soomaaliya aada looga karkariyo waxaanu is aragnay safaarado badan oo kamid yahay ambashadoorka dowladda maraykanka hay-adda u s aidka la yidhaahdo oo qaabilsan horumarinta u qaabilsan dowladda maraykanka safiirka talyaaniga safiirka jarmalka iyo safiirka india waxaanu kaloo la kulanay hay-ado badan oo u n ka kamid tahay u n o d c u n o b s world banka waxaan kala hadlayna waxay ahayd horumarinta puntland dardargelinta mashaariicda jirta iyo horumarinta iyo inay mashaariic cusub ay ka sameeyaan puntland ayaanu ka wada hadalnay gaar ahaan for example dowladda jarmalka waxaanu aada uga wada hadlaynay mashruucii jidka ahaa gaalkacya garoowe dhamaystirkiisa hadda waxaan umilanayaa faceki koowaadba bilaaban doona siddeetan kilomitera kabacdina dee jidku in badan oo kale ayaa jajaban ilaa waxaan rabnaa meel kasta oo jidkan oo ah life linekii puntland in runtii wixii hadda u baahan ribeer ha ribeergareeyo dhaqaalo cusubna loo raadiyo kana la dhamaystiro waan ku faraxsannahay fiski koowaad in tandarkiisii dhammaaday si transparent ah oo saxan oo ku dhammaaday suuqa waxaan ka maqlayaa warar kuturkiton oo beena waxaa weeye waxaan rabnaa mashruuc cusub loogu talagalay inuu ku hirgalo shaqadiina waktigeeda ay ku bilaabato ciddii shida iyo shaqaaqa wadnadana annaga noo timaado annaga la xaalayne arrintaas marka daad qalka kaga baxo mashaariic kale oo waxaan aada ugala hadalnay dowladda jarmalka ku saabsanayd caafimaadka in referal hospitalskii isbitaalkii referalka haweynaa oo garow laga dhisayey iyo mashaariicda ah horumarinta caafimaadka puntland oo dhan in aanu aanu ka wada hadalnay dowladda maraykanka sidoo kale iyo u s aidku inay mashaariicdii ay hore uga wadeen dalkan ay dardargeliyaan kuwa cusubna ay maadaama puntland ay diyaar u tahay horumarin dhanka kaabayaasha dhaqaalahana ay naga taageeraan sidoo kale dowladda talyaaniga mashaariic badan bay dalka ka waday oo airbortka boosaaso dhamaystirkiisu ka mid yahay dhismihii jatiyaasha ee laga sameynayay xeebaha ay ka mid tahay iskuolkii laba iskuolo midna laga dhisayay garowe midna laga dhisayay boosaaso iyo mashaariic kale oo tiro badan ayaanu runtii iyana aanu ka wada hadalnay dowladda indiya waxaan aada uga wala hadalnay dhanka waxbarashada inay naga taageeraan jaamacadahoodu maadaama yahay dal runtii aada u soo koraya dhanka waxbarashadana aada uga fiican hay-adaha kale oo aan u tagaynay oo bangi adduun ka mid yahay mashaariic badan bay ka wadaa ilaa lix mashruucyaa world banku ka wadaa puntland oo b f m ku ka mid yahay oo mushaharkii shaqa mushaharkii bixinta mushaharkii macalimiinta puntland uu ka mid yahay iyo mashaariic badan oo kale oo ay ka wadeen kii capacity buildingka oo ay hore ay u wadeen oo ka mid ahaa inay mashaariicdaasi dardargeliyaan kuwii bilowdayna yacni hore loo sii wado kuwo kalena ay oo dhanka gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ay naga taageeraan ayaan aada iyo aada uga wada hadalnay runtii safar guulu ahaa dabcan marka qaarkood waa le madaxweyne muxuu utegayaa daalatin la dhaqdhaqaaqa wadankan da wax noo soo kordhaya ma jiraan idana ku imaan mayso inaad doonataa la rabaa adugu aada raadsato horumarka waxaan rabaa sidoo kale inaad xeer ka iraahdo arrinta doorashada dabcan puntland waxaa hadda dib uga bilowday doorashadii aqalka hoose iyadoo la qoondeeyey qeybtii haweenka waxaan maqlayaa warar tiro badan oo laleeyahay dad ba ay leeyihiin gabdha ma rabno waxay ila tahay waxaasi wax la aqbali kara ma aha gabdhuhu dadkay ka mid yihiin boqolkiiba conton dadka puntland ku nool gabdha weeye xaqoodana lama inkiri karo ciddii isku dayda in inkirtana kama yeerayno odayaasha ka hadlaya tvyaasha meelaha ka nacnacleh waxawey waxa ay ku hadlayaan sax maaha waa hubaa qaar badan oo ka mid ah boqol dollar oo gabar soo dirtay ayay ku nool yihiin marka boqorkooda intuu xindha kusoo marso intuu banaanka soo istaago yirahda gabar ma aqbalayno ma yeelayno masaxna maaha magarata waana soconaya dowladduna go-aanka ay gaareen guddiga doorashada ayaa saxa kaasaa lagu dhaqmayaa kaasaan lagu soconayaa ciddii ka hartaana waa ka hartay oo ka gudbayna annagu cid loo joojinaya ma jirto saasna u sheegaynaa arrinta ku saabsan xamarka socotay oo guddoomiyaha baarlamaanka ay u tageen puntland iyo madaxweyne ku-xigeenku waxaan aaminsannahay in aysan saxa ahayn qaabka arintaas loo wajahay loona wado haddii dimucraasita ay leedahay dir waqooyi dir waqooyi waa la siinaya hala yirahdo saasa lagu dhawaaqo marna inay yidhaahdaan soria sanaaga yacin waa somaliland bay kamid tahay marna ay yidhaahdaan dir waqooyiya kuraasta qaadanaysa hadda waxa weeye ayaga laga rabna iswaafajiyaan cidda xamar joogta waxaan rabaa sidoo kale halkaan aada ugu hambaliyeeyo ciidamada geesiyaasha ee puntland xoreyntii magaalada qandara horaan u sheegnay inaysan daacish qandara haysan karinin aad baan ugu faraxsana magaalada inay xor tahay inta yaroo ka harteen in lasii raaciyo nimanka sharwadayaasha oo ciidamadu ay howlgalka sii wadaan ayaa rajeynayaa aad baan ugu hambaliyanaya ciidamadu meel kasta oo ay joogaanba runtii dee difaaca dalka ay u taagan yihiin intay dhawanta allah naxariisto inta kalena waxaan rajeynayaa inaanu shacab ahaan iyo dowlad ahaan baan isgarab taagno ciidamadayada dhan kastaba arrinta abaaruhu waa arrin dhib oo jirta sida guddoomiyuhu sheegay dabcan ilaah baa dadka kafayn kara oo kafaalo qaadi kara oo dee ilaah baan ka baryayna inuu ummadan roob ummadda